agaasimaha guud ee wasaaradda amniga hirshabeelle mukhtaar maxamed cabdulle iyo taliyey ku-xigeenka ciidamada booliiska hirshabeelle korneel xasan maxamed ibraahim ayaa magaalada beledweyne si wadajir ah waxay uga daahafureen tababar ku saabsan kor u qaadidda xirfadaha iyo aqoonta ciidamada dhisidda kalsoonida shacabka ee la xiriirta lama caamilka ciidamada amniga xoojinta iyo wadashaqeynta ka dhexeynaysa ciidamada iyo hay-adaha kala duwan ee dowliga ahi tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay askar ka tirsan ciidamada booliiska magaalada beledweyn waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda amniga iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka hiiraan ugu horeyn madasha waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga hirshabeelle mukhtaar maxamed cabdulle iyo taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska hirshabeelle korneel xasan maxamed ibraahim oo si wadajir ah ciidamada kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarkan dhaqangeliyaana oo ay wada wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle uu nagala joogo hadda agaasimihii wasaaradda in casharada la qaadanayo oo ah casharo taya leh ladiin soo xulay ladiin soo koobay inaad si fiican u qaataan waxaan u mahad celinaynaa taliska ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle oo hadda talxigeenka xasan kaafi nagala joogo iyo wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle oo ka soo shaqeeyey in maarata aqoon korrisiga ama seminaarkaas maanta halkan laga furo
maanta magaalada beledweyne aan ku soo hormarnay ulajeeddada tababarkan loo qaadanayana waxaa waaye waxaan rabnaa adeegyadii booliiska inaad gaarsiisaan oo weliba aqoon kororsiga maanta aad qaadanaysaan aad ku gaarsiisaan muddada uu tababarkan socdana aad ka faa'iidaysataan waxaa dhowaan bilaaban doona saldhigga degmada maqokori waxaa kaloo aan dhisi rabnaa rugo
maanta aad ayaan ugu faraxsannahay inaan halkan idinla joogno annagoo qayb ka ah furitaanka tababarka ciidanka booliiska dowladda hirshabeelle ee magaalada beledweyne runtii waa maalin aad u qiimo badan oo aan rajaynayno in maanta iyo maalmaha soo socda wax badan halkaan aad uga faa'idi doontaan bulshada aad u shaqaysaanna aad maaragta aad gaarsiin doontaan si hufan aad ula shaqayn doontaan waxaan rajaynaa marka inaad kaalintaas aad buuxi doontaan haddii ilaaha idmo aanad soo bandhigi doontaan cilmigii laydin baray iyo dabcan juhdigii laydinku bixiyey inaad bulshadiinna adugu soo dhaalaali doontaan